dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka tigrayga ee dalka itoobiya ayaa sii xoogeysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobeyna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare abi axmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa dagaalka ayaase u muuqdaa sida dad badani ay qabaan mid aan soo yaraanaynin balse waqti qaadan doona haddaba gobolka tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan waxaa sharxaya maxamed ismaaciil sheekh cumar oo kasoo jeeda etoobiya arrimaha wadankaasina si dhow ula socda gobolka tigrega waa gobol ay ku nool yihiin dadka tigreega loo yaqaano qoomiyad ahaan wuxuu ku yaalaa waqooyiga etoobiya wuxuu xad la leeyahay eritrea dhanka kale etoobiya wuxuu xakad kale leeyahay labada gobol ee canfarta iyo axmaarada markaa waxaa ku nool dad lagu qiyaasay boqolkiiba lix tirada guud ee etoobiya marka la yidhaahdo waxaana muhiim ka dhigaya waxa weya taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin etoobiya guud ahaan hadday boqortooyooyinkii hore noqoto iyo hadday dowladdii hore noqotoba dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbedel in ra-iisul wasaare abi axmed uu ku sameeyo hogaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah haddaba sidee dagaalkan looga arkaa ethoobiya guudaheeda waxaan su-aashaasi weydiiyey doctor cali sheekh axmed dhagaweyne oo ku taqasay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka etoobiya arintana la socda shacab weynaha etoobiya waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni miidiyada ama fagaaraha bulshada ay ku kulantay ee networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda t b l f ee talada waddanka haysay marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan soddon sano waxyaabaha laga tirsan karo inkastoo maamulka tigray iyo dowladda abi axmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dowladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed ismaaciil sheekh cumar walaal sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabo ilaa shan maalmood ka hor yaa waxaa meesha ka dhacay dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe etoobiya iyo nimankii t b l f ta la odhan jiray ee waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan kasoo horjeeda xisbigan b b da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyagu ay hogaanka u ahaan jireen e b r d f ta marka nimanku maadaama ay ahaan jireen dee niman toddobiy labaatan sano waddanka soo xukumayay waxay doonayaan etoobiya iyagu ay garwadeenka yihiin amaba se ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh taas markay meesha ka waayeenna way ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddankaoo dib loo dhigay ayay yidhahdeen dastuurka ma waafaqsana isla markaa xifaaltan baa u dhexeeyey ilaa lixdii bilood toddobadii bilood u dambeysay ama sanadihii u dambeeyeyba xitaa ilaa sanadii barhkii u dambeeyey iyo kaiyo dowladda dhexe kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo oo aanay raalli ka ahayn jihada cusub ee waddanku uu qaaday oo aanay raalli ka ahayn iyo waxyaalo fara badan oo isbiirsaday habase ahaatee xagga dowladda dhexe lafteeda ayaad moodaa in intan dambe uu deg deg jiro jiro oo dee nimankan maadaama ay dowlad soo ahaan jireen waxay lahaayeen xidhiidh fara badan connectionno fara badan baa iska jiray oo dadka iyaka taageersanaan jiray ee hadday xagga tahay xagga amniyaadka xagga amniga iyo iyo magaranaysaa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiri jiray ilan dowlad bay soo ahaayeen matalanba haddii dad lagu laayo gilalka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsano ay axmaare u kale yihiin sidii maalmihi u dambeysay dhacday oo kale ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeynaysaa toos ugu eedeynaysaa in t b l f tu ay gacan ku leedahay isla markaana arrimaha noocaas oo kale u fara dhuudhuuban tahay marka khilaafkii noocaas ahaa ee soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacanka hadal ethoobiya waxay xuduud la leedahay soomaaliya sidoo kalena waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed haddaba sidee soomaaliya u saameynaya dagaal ethoobiya ka dhaca waa kan rofeor xuseen warsame oo sharxaya arrinta geeska afrikana dee aad bay ugu liid ugu xun tahay arrintani oo saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa waxaa laga yaabaa eritrea laftigeedu inay istiraado hadda baadmi gobolkii ahaa ku soo cesho dagaal ee awal nabadda ay ku weyday ku soo cesho in istiraado ayaa dhici karta qaxooti badan ayaa ku soo fatihi doona geeska africa oo dhan gaar ahaan jabuuti iyo soomaaliya dhibaatooyinkii gaajada ayaxa duufaanada iyo eragixisada ayaa waxaa kusii biiri kara bid qaxooti ayaa kusii biiri kara horumarkii dhaqaale ee ay ku tallaabsanayo gobolka oo etoobiya boqolkiiba toban bay ku kordhaysay tobankii sanena soo dhaafay waxa uu wiiqmi doonaa arrintaasi jabuuti oo midhal kalaas noqonaysay oo maganase midhal income wadankii noqonaysay meel dhexe micnihii noqonaysay iyada laftigeeduna waa laysla dulmari doonaa soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona marka laga soo tago dagaalka tigray ethoobiya waxaa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga niil ka dhisayso uu kala dhexeeyaa dalka masar kaas oo aanan weli xal laga gaarin